wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo kusoo gabagabaysay tartan kubadda cagta ah oo u dhexeeyay afar kooxood oo ka ciyaara heerka labaad ee horyaalka jubbaland fiinaalka kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jubbaland agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada taageerayaal iyadoo ay guushu raacday kooxda jilib oo ka ciyaarta degmada kismaayo cabdulaahi axmed caweer agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha jubbaland oo ka hadlay gabagabada tartanka ayaa u hambaliyeeyey kooxda guushu raacday isagoo dhalinyarada ku dhaqan deegaanada jubbaland ugu baaqay inay xoogka saaraan ciyaarista kubadda cagta afar kooxood oo soo bilaabatay maalintii talaadada aanu maanta kusoo gabagabayno magaalada kismaayo garoonka stadio wamo ciyaartaas oo u dhexaysay kooxo afar ah oo seyre b ah oo ciyaarahan oo kala duwan waa sportis oon maanta soo gabagabaynay maalin kadibna waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inay noo bilaabato basketballkii sidoo kale waxaa ku xigi doonto ciyaaro dhaqan oo sida gabay iyo dhaantadii iyo waxa la xiriiro oo aan ugu magac darna kismaayo go talent oo dhallinyarada reer jubbaland ay ku soo bandhigi doonaan talentiyadooda kala duwan ama hinday tahay sportis hinday tahay basketball oo gabdhiha iyo hinday tahaybo waxyaalaha kaloo dhaqanka sida gabaga iyo artiska wax lamidka ah iyo dhaantada ka wasaarad ahaan waxaanu mar kasto aanu garab taagannahay ama saboodgaraynaynaa cid kastoo naga caawinaysa barnaamijka noocaan oo kaleeta oo ku saabsan dhiirigelinta dhallinyarada ama sporting haday tahay iyo haday tahay youthbo aad iyo aad umamadsantihiin waxaan u hambalyaynaynaa kooxdii maantayto qaaday koobka oo ah koox ka mid ah magaalada kismaayo oo lagu magacaabay jilib aad iyo aad baa umaadsantihiin